الصلاaة والسلام على khاتم الأنبiياءi والمرسلين وعلى آله وأصحاaبه القر المyاmين وعلى التابعينa لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهma انفعna بma علمتna وعلمna علما ينفعna وزدna علما والحamdu لله على كuلi حاal أmا بعd bab الqasاmة waa baabkii dhaaraha qasaamadu waa master aqsama iqsaaman qasaama waa iyadoo dhaartii la badiyo xagga sharci ahaan marka la eegana waa qof dhiig sheeganaya qof la dilay buu sheeganaya caddayn buuxdana ma hayo caddayn buuxda oo markhaatiyaashii dilka ah sheegayay ma hayo laakiin calaamado ayaa jira muujinaya dilkan in ciddaasi geysatay markaa mudacigii baa dhaaranaya muuqaalkeeduna waxa weye masale qof baa dhaawac lagu arkay isagoo dhintay markhaatigiina ma jiro buuxay ama sharci ahaan loo tixgelinayay calaamadaha jira calaamadaha waxaa ka mid ah qofkan loo aaneynayo isaga in cadaawadi ka dhexaysay waxaa ka mida qof la dilay in laga helo dad ay col ahaayeen meeshood ama alaabtiisii iyo wixii uu xidhnaa ayaa lagu arkay dhexdooda marka mudacigii ama ciddii muda muduciyadii sheeganayay baa konton walla maraya magtiina waa loo sugaya sunnaha nebigay ku sugantay jumhuur lculamaai min asaxaabati wataabiciina sidaasay isku raaceen baabkani waxa uu khilaafsan yahay nidaamkii markii hore dhaarta iyo bayinadu ay ku socon jireen xadiidku waxa uu ahaa albayinatu cala almudaci walyamiinu calaa man ankara waxaa lagu leeyahay markhaatiga ka wax sheeganaya dhaartana waxaa lagu leeyahay ka wax loo sheeganayo marka uu waayo muducigu markhaati laakiin tan waxaad arkaysaa dhaartii in lagu horraysiinayo muduciga riwaayooyinka qaarkood oo ibnu cabdilbar uu soo saaray waxay sheegayeen albayinatu cala almudaci walyamiinu calaa man ankara ilaa fi lqasaama baabka qasaamada la yidhaahdo mooyaane oo muducigii lagu horraysiinayo dhaarta marka ziyaadada lafdigeeda waa suganto waa lagu camal falayaa bay idhahdaan culimada qaarkood sida ibnu qudaama uu tilmaamay waaya markeeda horebana dhaarta waxaa la mariyaa dhinaca daliilka qawiga ahi uu jiro oo sababta mudaca calayhiga loogu dhiibayay dhaarta waxay ahayd isagu wuxuu ku taagnaa albara'a alasliya in dumadiisu ay beri ahayd markuu qofkan yidhaahdo waxaasu hebel iga dilay nin buu iga dilay markhaatiyaalna uu keeni kari waayo uu ku caddaynayo ama waxaasu iga qaatay dee qofka wax loo sheeganayo dumadiisu waa inay beri ahayd adima shayga loo yaqaano sharciga soomaalidu dumada yidhahdaan marka albara'a alasliya qofka ku taagan oo asalku wuxuu ahaa inaan waxba lagu lahayn qofka asalkii mar hadduu ku taagan yahay isagaa la dhaarinaya laakiin maanta qofkan muducigii mar hadduu calaamado haysto shaygaasoo loo yaqaano low lowska waa calaamado mar hadduu calaamado haysto muujinaysa inuu run sheegayo ila qariinooyinka oo lagu xisaabtamaaye dhaartii isagaa lagu horumarinaya macnaheedu waxa weeye ay ku khilaafsan tahay nidaamkii dacwadaha ee kale iyadoo waxaa lagu horumariyaa muduciga dhaarta ee muddo calayhiga laguma horumarinayo marka calaamada la helo caddayn buuxdana aan la haynin mar walbana dhaarta dhiiggu waa konton dhaarood weeye hadduu muducigu marayo iyo hadduu mudaca calayhigu marayaba lows waa calaamo macnaheedu waxa weeye maa yaglib cala danni sixata dacwa aw sixatu dacwa malaha qofka marka shaygaa la sheego waa wax malihii xoojinaya in waxani uu jiro dee marka qofkii laga helo dad ay col ahaayeen dhexdooda isagoo maydkiisu yaallo inay dileen iyo in kaleba waa suuragal laakiin malihii waxa waa arrin xoojinaysa malihii waayo qasaamadu waa noocaa marka calaamooyinku waxyaaba badan bay noqon karaan tuhmaada aynu soo sheegna way noqon karaan alaabtiisii oo laga helay bay noqon kartaa dad faasiqiinahoo aan looga qaatayn ahayn aan warka laga qaadanaynin macnaha si buuxda ayaa sheegay caruur baa sheegtay dumar baa sheegay addoommaa sheegay wuu dardaarmay isaga laftiisii oo wuxuu ihi hebel baa i dilay taa laftigeedu ma noqonayso caddayn buuxda ila isaga waa muduci une waana qof wax sheeganaya muduci markhaati suma noqdee isagii baa dardaarmay wuxuu leeya hebel baa i dilay ama waraaqiya waxbuu qoray ama addoommahaasaa sheego dee lagama rumaysanayn faasiqiintii sibyaantii iyo caruurtii carruur baana waanu arkayn waxaasoo dham waxay noqdaan laws iyo calaama calaamadaasi waxay keliya faa'iideynaysaa in dhaarta lagu horumariyo muduciga wa can rajuli min alansaari radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam nebigu aqara alqasaamata dhaartii waxa uu ku sugay calaa maa habkii kaanat calayhi ay iyadu ahayd fi ljaahiliya waktigii islaamka ka hor sidii ay qasaamadu ahayd buu ku sugay wa qadaa bihaa waxa uu qasaamadaa nebigu u xukumay rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu bayna annaasi min alansaar dad dhexdood ansaarta ka mid ahaa fii qatiilin qof la dilay iddacawuhu ay ku sheegteen cala alyahuud nimankii yahuud ahaa ay ku sheegteen rawaahu muslim muslim baa wariyey qasaamadu berigii hore islaamka ka horba way jirtay qofku ciddu calaamad u hele ee uu markaa ka shakiyo inuu u dhaaran jiray markana ka qaadan jiray sidii unbuu ku sugay nebiguna waxyaabaha qaarkood oo islaamka ka hor jiri jiray oo sidii un lagu daayey ayaa jiro oo dee wixii akhlaaq ahaan iyo diintii nebi ibraahimba dee soo jiray ama aan xumayn waa daayey islaamka wixii xunun buu meesha ka saaray marka ninkani waxa uu leeyahay qasaamada wuxuu ku daayey nebigu calaa maa kaanat calayhi fi ljaahiliya waktigii zamanuljaahiligii sidii ahaan jirtay ee carabiba isu dhaarsan jirtay marka qolo ansaara iyo yahuud oo nin ku kala dhintay qasaamadaasu ku xukumay ninkaa isaga ahaa waana xadiidka soo socdaa taa iftiimin doonaa marka xadiidkani waxa uu tusinayaa inay berigii horeba jiri jirtay iyo inuu nebigu ku xukumay calayhi salaatu wasalaam iyo dadku ku xukumay inay ahaayeen dad islaamah iyo gaalo ay wax dhex mareen xadiidkaa uu kani ishaarayaana waa kan dheere soo socda si uu kuugu dhib yaraado laqbadiisu ama ereyada isasaarkiisu qisadani waxa ay sheegaysaa afar nin baa ku sheegan xadiidka afar nin ayaa ku sheegan lababa dhan bay u walaalayiin midi waa cabdullaahi ibnu sahl iyo cabdiraxmaan ibnu sahl cabdillaahi iyo cabdiraxmaan dhan bay u walaalayiin muxayisa iyo xuwayisana dhan bay u walaalayiin labada xaada ka kacaya saa inaad u fahamto horta marka hore weya cabdiraxmaan oo ina sahla iyo cabdillaahi oo ina sahla labadaasi dhan bay u walaalayiin markaa sidaad arki doonto ninka dhimanayaana ee la dilayaana waa cabdullaahi ibnu sahlin xuwayise iyo muxayisa oo soo socdaana ninkana isxigaan waxay xoojin u yihiin ay la socdaan ninkan soo hadhay cabdiraxmaan marka ninkan dhintay waa cabdillaahi oo ina sahla walaalkii cabdiraxmaan iyo labadan kale xaada ka kacaya xuwayise iyo muxayisa saddexdoodaasina dhiiggiisa yahuudda ka doonaya markaa wuu isku yaro celcelinaya hadalkee saasuu maba fahmi marka muxayise iyo iyo cabdilaahigaa dhintay baa israacayoo yuhuudday dhex marayeen cabdilaahigiina sahal ahaaba yuhuuddi dileen waxaa loo soo sheegay ninkii ay wada socdeen saaxiibkii muxayisa dabeedna wuxuu arkay isagoo sii dhimanayo dee dhiiggii ku galgalanaya isaga iyo walaalkii xuwayisa iyo cabdiraxmaan ibnu sahal oo cabdilaahi ka dhintay ay walaal ahaayeen ayaa nebiga u tegaya waxay leeyihiin dee ninkii yahuud baa naga dishay xataa inuu haysaa maya haddaba maydin dhaaran konta walla bilo maydin mari si ay yuhuud magta laydinku xukumo dee miyaanu arkayna haddaba yahuudi ha idiin dhaaranto konta walla bile oo dumadooda haberi yeele oo gaale ma yahuudi baa dhaar ka xabaya saasay ugu jawaabeen yahuudi dee ma dhaar buu daynaya waaba yahuudiya wuu iska aamusay nebigu labada arrimoodba waxaan ay sheegeenba waa gar wuxuu nebigu sheegay waa gar weeye oo waddadan ay sharci ahaan xaqu leeyihin maanaan arkayna dee run bay ku sheegeen yahuudigu inuu bilaa iimaan yahay oo dhaarta uu jiiri karana dee waa wax jira oo isna gar ah markaa makti isagaa bixiyey nebigu ninkii muu doodsiine dhaar la-aanna waxba kumuu sugin ee isagaa bixiyey marka cabdlaahi cabdillaahi ibnu sahal baa la dilay walaalkii cabdiraxmaan iyo in adeerkii xuwayisa iyo muxayisa labadaasoo walaalo ah iyo cabdiraxmaan kana walaal saddexdoodaasaa nebiga u tegaya marka kaa dhintay waa cabdilaahiga qisaduna saasay ahayd waxaana xadiidka asalka u ah baabkan qasaamada had iyo jeer fuqahadu marka ay baabkaa qasaamada iyo kontonka walle magta sugaya marka ay ka hadlayaan xadiidkana riwaayooyin kala duwan waa yeeshaayo meelaha qaar dheeraad ku leh laakiin baabkana asal u ah xadiidkana baabkaa asal u ah oo loo soo daliishadaa qisada waa nooca can sahl bni abi xasmata radia allahu canh can rijaali min kubaraa'i qowmi rag waaweyn oo qoladiisa wuxuu ka wariyey waa dadaan had iyo jeer jahaalada waxba u dhimayninu xadiidka ana cabdallaahi bna sahli ninkaa cabdilaahi la ydhaa ina sahl wa muxayisata bna mascuud iyo ninkaa muxayisa walaalkiisa soo socdaana waa xuwayisa kharajaa way baxeen cabdilaahi iyo ninkan ina mascuude xuway muxayisa ilaa khaybara meesha khaybar la ydhaa bay tegeenoo boqol iyo kontomeeyo kilomitir ugu dhowaan waqooyi ka xigta madiina madi waxaana deganayd khaybar yahuudda alyahuud min jahdin asaabahum dhibaato soo gaadhay daraaddeed ayay halkaa u tegeen waxaa laga yaabaa un dee inay waxuun u doonteen oo duruufiiska jirtay fa utiya waxa la loo yimi muxayisa ninkii muxayise la odhan jiray baa qof qaylo doorhi u yimi qof qaylinaya fa ukhbira waxaa loo sheegay anna cabdallaahi bna sahli cabdillaahi bna sahalkii ay ilmaadeerka ahaa inay wada socdeen qad qutila in la dilay cabdillaahi bna sahalkii ay wada socdeen ayuunbay yaro kala baydheen meelka geed nakhiil fara dhir timireedoo fara badan ayuunbay ku yaro kala baydheen kolkaa ninkii oo xoogaa meel halkaasa wuxuu u tegayba ku maqan ayuunbaa war loo soo sheego ninkaa wada socoteena kala baydheen waaba la dilay wa durixa fii caynin meel ilana waa lagu tuuray cayntu waa meel gol ah meel yaroo gol ah oo baydhsan baa lagu tuuray meydkiisa waaya fa ataa yahuuda yahuud buu u yimi kuma muxayisa ninkii saaxiibkii la dilay ee wada socdeena muxayisa ayaa yahuud u tegey fa qaala wuxuu ihi antum wallaahi qataltumuuhu idinkaa dilay waan dhaartee haddaa yahuud tihiin ninkan aanu saaxiibka ahayn inaan wada soconno idinkaa dilay qaaluu waxay idhaahdeen wallaahi maa qatalnaahu inaanaan dilinba halkaa markay maraysa ee iyagii uu ka soo caali waaye waxba ay qiran waayeen ayuu iskaga yimi dabeetana wuxuu u yimi kan soconaya dee muxayisaa walaalkii buu u yimi iyo ninka ilmadeerka ahaayena kii dhintay walala ahayn fa aqbala wuu soo qaabilay huwa waa muxayisa oo dee kii dhintay ee kasoo noqday kow iyo wa akuuhu muxayisahan walaalkiiyo xuwayisa la yidhaahdo waa laba wa cabdiraxmaan ibnu sahlin iyo cabdiraxmaan ibnu sahl oo kii dhintay ee walaal ahaayeen saddexdaasa xagga nebiga usoo kacay marka waad kala fahamtay imika kii dhintay dee cabdilaahi buu ahaa kuwa nebiga ergada ugu imanayaana midi waa huwa oo muxayise ah oo kii dhintay la socday iyo muxayisahan ku ay walaala yihiin oo xuwayse laydhaah iyo kaa dhintay ku ay walaala yihiin oo cabdiraxmaan laydhaah saddexdoodan ayaa nebiga ugu yimi ergo iyo naga qabo iyo ashkato nebiga ashkato ugu yimaadeen ninka dhintayna mid bay walaala yihiin labadan xaada ku jirtana waa ilmaadeeruno dee waa xigtadiisiiyo dhiiggiisii bay doonayaan waa ashka tagtag wey fadahaba ay sharaca wuxuu bilaabay oo uu isku dayey muxayisa ninkii muxayise laodhan jiray kaa dhintay ay wada socdeen liyatakalama inuu hadlo inuu hadlo ayuu isu diyaariyey waanu ka yaraa labadan kale ama markay u sahlantahy kanuu nebigu hadalka u fasaxayo wuu ka yaraa adigu wuu yaraa isagu laakiin dee wuxuu isku tirinaya inuu xogogaal ahaa oo ninkii dhintay ay wada socdeen sababta hadalka uu bilaabayo ayaa taas fadahaba muxayisatu liyatakalam wuxuu isu diyaariyey inuu hadlo markuu nebiga hor tegey faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu yihi kabir kabir war weyne weyne macnaheedu kolka si kale loo eego kaweyn kaweyn hadalka u dah markuu arkay inay hadal u socdaan kii u yaraana holladay si uu hadlo ayuu ihi kaweyn mala ado u daayaa fiican bal kaweyn u daa hadalka ha qadimee afhayeen ha noqdee yuriiddu wuxuu u jeedaa asina xagga da-da kaydinku daaweyn saddexdiinan ha hadlo ee adigu joog fatakallama waxaa hadlay xuwayisa xuwayisa hadlay oo dee kan ka weynaa kale uma takallama waxaa hadlay muxayisa kii kolkii hore hadalka laga joojiyey ninkii dhintayna la socdayba hadlay labadan walaalaha ah ka dhintayna la ilmaadeena ayaa hadlay kii isagu dee cabdiraxmaan ibnu sahal ee ka dhintay ee walaalaha in labadoodan unbuu la socdaayo muu hadal isagu muu hadal laakiin labada nin ee kale unbaa nebiga ashkatadii gaadhsiiyo qadimay hadalka sidaa xagga horeba aynu ku soo marnay waxay leeyihiin dee yuhuud godobbaa inaga dhexay dadna tuhunsan yahay oo colana way ahaayeen cid kalena meesha ma joogto meeshaa cidlada ahee dhexdooda baa lagu dilay ikhtiyaal iyo aftuub dee annagu isagu iyagun baanu haysan ilaan cirka wax kagama soo dhicine waa la dilo halkaasaa lagu aftuubay muslimna ma joogine yuhuudun baa joogta faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nebigu markaa wuxuu yihi imaa an yaduu saaxibaku imaa an yaduu diyadu waxa weeyaan yaduu imaa an yaduu inay magtii bixiyaan manaa diyadii un weeye baabkeedi diyadu yadu ima an yadu saaxibaku inay saaxiibkiina magtiisa bixiyaan ninkaa cabdilaahi ay dileen yuhuudi waa inay magtiisa bixisaa wa ima an ya'danuu bixarbin ama dagaal ha qabeen uu la qaatay nebiguna calayhi salaatu wasalaam dee yuhuud buu qaybsan yahay waxay yihiin niman isu macaanaynayo waxaanay ahayn isaga dhigi kara nebiga maaha ee nooc wada khiyaamo ah ay inay yihiin buu ogsoon yahay oo kolba suntooda dhan u saydhaya markaa wuxuu ihi ama saaxiibka ama ninkaa inaga dileen magtiisay bixin ama dagaal baynu ku ayaynu ku qaadi doonaayo weerar baynu ku jacsi warkuba ha yeelaadeen ilaa muslim ay dileen unbay ka dhici jireen dagaaladu dagaalkii nimankii la odhan jiray reer bani qurayda iyo reer banu nadiir iyo reer bani qaynuqaac suurat alxashri iyo suurat alaxzaab iyo dagaalada ay ka sheekeynayaane yuhuudda lagu qaaday marba qofun bay dileen mar gabadh muslimada bay dileen reer bani qaynuqaac marna nebigay isku dayeen calayhi salaatu wasalaam dilkiisii qoladii reer banu nadiir qoladii kale la odhanayay reer banu quraydana gaashaanbuurtii gaaladu markay madiine kusoo duuleen bay garab siiyeen mar walba ay ballankaa ka baxayeenna heshiis baa lala lahaa la kala qortoo layidhi aan xabad joojin yeelana cidnayo inaan isu soo raacin waar halkoodii bay ka wadeene kol hadday maantana nin dileen waynu weerari wy ama magtii bay bixeen fa kataba ilayhim markaa nebigu wuxuu u qoray fii daalika arrintaa isagoo kala hadlaya ninkaa ay dileen kitaaban waraaq buu u qoray waraaq ayuu ugu joog joogsada u qoray wuu leeyahay arrinku waa labadaa midu ama hadda idin soo shubi magtii ama waanu idinla dagaalamayna fa katabuu way soo qoreen iyaguna waraaq innaa wallaahi maa qatalnaah wallaahi naanaan anagu dilin bay soo qoreen waraaq iyo dhaar bayse soo raaciyeen fa qaala markaa nebigu waxa uu ku yidhi lixuwayisa wa muxayisa labadanoo walaalo ah wa cabdiraxmaan ibnu sahlin oo isaguna kii dhintay la walaalaa saddexdan dhiigga doonaya wuxuu ku yidhi ataxlifuuna dee maydin dhaaran wa tastaxiquuna dama saaxibikum saaxiibkiin macnaha kaa xigtadiinna aha dhintay dhiiggiisa ayeela teenay magtii aan idin xukume maydin konton walla mari inay iyagu idinka dileen qaaluu waxay idhahdeen laa may dhaaran kari mayno dee maanaan arkayn miyaanu dee arkayna qaala markaa wuxuu ihi fataxlifu lakum yahuudu dee yahuudba haddaa idiin dhaaran konton walle qaaluu waxay idhahdeen laysuu muslimiin ma muslimiin baa dee muslimkaa ka xaba oo ka naxo ka joogsado dhaare ma yahuudi baa dhaarka xabaya dee waxay sheegeenba waa gar wuxuu isagu sheegayna waa gar makhraj baana loo baahan yahay qofkii la duudsiyana ma ah magtiina la iskama xukumi karoo wixii ama waa in miladi iyo markhaatimiduun lagu qaataa fawadaahu rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu bixiyey magtiisii min cindihi agtiisa ayuu ka bixiyey markaa wada iyo yadu iyo diya wuxuba waa isku maadad oo ficilkii oo marna maadiya marna mudaarica marna waa masderkii mar waa ismigii tasriifaadka kelmadda marka la gedgediyo ayaa laga yaabaa inay kugu soo baxdo iyada oo muuqaal kala leh oo imika layse haddii la raaciyo nuuntii dhadiga dee lasna bay noqonaysa haddii wow la raaciyona laysubay noqon marka isbedbedelka kelmadaha ayuunbaa doorinaya muuqaalka marka yadu magtii bixinteedii ahay imikana fawadaahu waa maadigii isaga ayaa diyadii bixiyey rasuul llahi min cindi baanka muslimiintu ka bixiyo wuxu uhi wayaareen fabacata ilayhi miata naaq boqol geela buu usoocay fabacata ilayhim miata naaqat boqol geela buu siiya wuxu uhi warda kale bay waa kuwan dhaaraha kusoo qorayo waraaqiimi kabe ee nagta xarfiya diide dee balqaata magta qaala markaa wuxuu ihi sahlun sahlku waa ninka xadiidka warinaya falaqad rakadat falaqad rakadatnii waxay aharaatiday minhaa iyadoo geelaa ka mid a naaqatun xamraa qaalin cas ayaa iharaatiday qaalin midabkeedu yahay kaa guduudka ah oo geelii aanu kaxaynana la siiyey kamida baa haraatay igu dhufatay macnaheed waxa uu sii tilmaamaya inuu jawigii iyo muuqaalkii weli sii xusuusan yahay oo si fiican maskaxdiisa ay ugu xaadirsan yihiin waktigan dambuu dadka xadiiska usii sheegaya muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim baa xadiidka wariyey qisaduna waa noocaa baabkana xadiidkaasaa wasala sifadeeda iyo tilmaanta qasaamada intaasa xadiidkaaba inaga filanba waana arrin ay isku waafaqsan yihiin muslimiinta goorta arrintan oo kale ay jirtana calaamad weyn oo qawi ah oo hadalka muduciga xoojin kartaa markay jirto weyn marka qofkani kol hadduu calaamadaa weyn haysto inuu cuskan karo oo kontonkii walla uu mari karo yaanu arkin be sharcigaa ufasaxaya sharciga hadduu ka xalaal miiranayo dee iska daynayo waa halkeeda uu ka gawsadaygayo oo uu ka baqanaya dhaarta waa halkeeda oo dee nimankanba kumuu dirqiyi nebigu laakiin qofku hadduu calaamadaa haysto lowska loo yaqaano ee waxa aynu soo tirinayne hore ay ku jireen kontonka walle dhaxlayaashiisaa mari karaa waa midda ah saddex dhowr arrimood ama saddex arrimood bay ku khilaafsan tahay dacwaddan qasaamada la yidhaahdaa dacwadaha kale ama asalkii dacwadaha iyo wixii la odhan jiray loo yaqaanay procedureka dacwadda ama ijraa'aatka loo yaqaano alijraa'aat waa kayfiyatu ihbaati dacwa dacwadda habka loo sugo ama habka marka la sugayo dacwadda qadaaga habka loo sugo saddex arrimood bay ku khilaafsanta marka u horeeya muducigii baa lagu jaheeyey dhaartii dacwadaha kale laakiin sidaa waa ka duwan yihiinoo dhaarta madda caleyhigaa lagu horreysiiyaa waaya أنه يبدأ بأيمان المدعي أو المدعين إن كانوا أكثر من واحد qof ka badanina waa dhaaran karaa dhaarta laftigeedii waxay kaga duwan tahay dhaaraha kale qaaraha kale waa saddex walla bilown ama hal walawn wallaahi bay kusugma bilaahi tallaahi waa kusicelcelinuni hal midhun bay wallaahi hadduu qofku idhaahdo magaca ilaahay ku dhaarto intaasay ku sugmi kartaa tan iyada oo khatarta dhiigga uu leeyahy daraaddeed la yska ilaalinayo ayaa konton laga dhigaa mar kasta oo calaamad wax buuxo oo daliil noqon kara aan la haynin sidan unbaa baabkaas ayuu noqonaya baabkan isaga ah dhaarta ma waxay sugaysaa mag bay sugaysaa mise qisaas bay sugaysaa waa arrin muhiima markay dadkii muduciga ahaa dhaartaan ma qisaas baa u sugmaysa mise mag baa u sugmaysa maadaam daliilkani daliil qawiya aanu ahayn waa magun waxa sugmaya ida nakla lmudacuuna can اlyamiini aw kanuu min kayri ahli اlaymaan tawajahat ilaymaanu cala lmutahimiina fi lqatl hadday ka baqdaan dadka muduciga ah ee qofka dhinta ay isxigaan dhaar way ku ceshan karaan kuwan kale la tuhunsan yahay kuwaasi haddii ay ka baqdaanna dee waa kala taga un imaka ilan baan islaama wax bixinayaana ma jire babaan baad helaysaa dee imaka ma aada ka soo qaado waa muranteen dadkii wax sheeganaya ama ha dhaarteen ama caddayn buuxda ha keeneen laakiin haddii labadaa midnaba ay waayaan dee war war ma leh waaya istixbaabu taqdiimi akbar sina fi lumuur waxaynu xadiidka ka faa'idaysanaynaa inay habboon tahay arrimaha wixii muhiima in loo daayo waayeelka qofba qofka uu ka wen yahayna uu ixtiraamo ixtiraam uu siiyo taasuu nebigu ku tarbiyeynaya calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa marka uu leeya hebelo hadalka ha qadima kakaa weyniye bal kakaa weyn u daa dhaarta waxay yeelanaya dhaxlayaasha laakiin nebigu markan uu la hadlayuu leeyahy saddexdii ninoo isku duuban oo midna ay walaalahayeenka dhintay labana isxigaan waydin dhaaran markan uu leeyahay dee iyaga hadalka ku wada jiro qadime laakiin kolkay dhaar noqoto dhaxlayaasha ayaa lagu yeelanaya shuruudo dhowray fuqahada u xidhaan baabkan qasaamadu kolkuu imanayo shuruudaha waxaa ka mid a in calaamadi jirto calaamadi inay jirto shuruudaha waxaa ka mid a qofkan wax loo sheeganaya waamiyo qof mukallaf ahoo mudakara waxaa shuura waxaa shuruudaha ka mid a qofkani qof wax dili kara inuu yahay qofkan loo sheeganayo ee laleeyahy waxbuu naga dila lagu tuhunsan yihi qof wax dili kara inuu yahay mid laba jir ahaa haddii dil loo sheegto dee muxuu deli mid laba jir ahaa ayay leeyihin oo maalintaa dhiigga loo sheeganayo yaraada heer wax uu ku dili karaba aan jooginba ayay dhiig u sheeganaya waa maaragtay arrinaa suuragalahin wey ama naafa wey naafa mid baaralaysoo meel iska jifa bay idhaahdeen mid buu eryadu meel ku riday waa waxaan isqabanaynin bay ka dhigan dadkan dhaxlayaasha ah ee dhiigga sheeganayaa waa inay iswaafaqsan yihiin hadday iyagii isburinayaan waxba loo qaadi maayo dacwad oo qaarkood ay leeyihiin wuu naga dilay qaarna ay leeyihin waxba nagamu dilin ee ninka waa la iska daba socdaa un intii dhaxlayaasha ahaa ee dhaarta dhiigga ku mutaysanaysa waa inay dhan u wada jeedaan waaya haddii haba isku dhan ahaadeen kuwan dhiigga sheeganayaae qofka dilay hadday ku kala duwan yihiin iyana shardi baa meesha ka baxay qaar waxay leeyihin hebel baa dilay kuwa kalena waxay leeyihin hebelkaa ma ahee kaa kalaa dilay dacwaddii baan ansixinba shuruudo noocaasa bay markaa u xidhayaan baabu qitaali ahli lbagi waxaa halkan lagu xusayaa dadka had iyo jeer muslimiinta ka faquuqma ee boqaada la idhaahdo inuu sharcigu fasaxay in lala dagaalami karo kii muslimiinta leh oo qayb ka mid ihi ay qawadeen isagii oo dabeetana intay gooni u baxeen ay u jabhadeeyeen meel gooniya galeen dabeetana ay leeyihin ninkaa dagaal baanu meesha kaga ridaynaa kadib markii uu waxaa iyo waxaa iyo waxaa sameeyey buqaadu waa kuwaa wey shuruudaha ku xidhanna waynu arki doonaa dadkaas noocaasi waa inay yihiin dad awood badan oo dagaalkoodu aanu sahlanayn dhimashyo dhaawac badaniba ay ka imanayso jabhaddana daliil waa inay haystaan taawiil oo ay leeyihin qofkan ama uu gaaloobay ama muslimkiibuu baabiinaya cadow u dhiibay adigu daliil diin ahaan sax ku ah waa inay haystaan labada arrimood kolka ay jiraan ayaa loo tixgelinayaa buqaad qofkan madaxda meesha ka hayna dee khaliifkii muslimiinta ay soo saareen wey arrintu kolkay caynkaa tahay lagu bilaabi un maaye waa la qancinaya cid baa loo dirayaa madaxa iyo culimaba leo diin iyo dunyaba wixii ay tabanayaan ka qancisa oo kala dooda hadday qancaan arrinku waa dhammaadee waxba laga daba tegi maaye bulshadunbay dhinacooda ka raacay hadday qanci waayaan oo ay ku adkaystaan qaladkooda qaladkooda ay ku adkaystaan marka in muslimku wada dagaalamo oo uu burburo waxa ka sahlan in iyaga la laayo oo lasoo qabto laba dhibaato ka yar baa la qaadanaya in bulshada islaamku ay kala tagto oo maamulkoodu burburo oo cadow ka faaidaysa waxaa ka sahlan kooxda gaarka ah in lala dagaalamo lasoo qabto haddii haddaba ta'wiil aanay haysanin buqaad lama yidhaahdo oo waa gardaray ku soconayaan haddii tiradoodu yar tahay oo dadkoodana yihiin shaksiyaad iyagana burcad baa loo yaqaanaa ama qutaacu duruq iyo muxaaribiin oo iyaguna baabkan ma soo gelayaane dee tallaabun baa laga qaadaya mar walba laakiin nimankaasi waxa ay sheegayaan ee lagula dagaalami karaa wax jira waa inaanu ahayn ee wax khalada waa inu yihi waaya cali ibn abi aalib radia allaahu canh iyadoo dadka muslimiinta ay wada jiraan uu madax u yahay ayaa niman khawaarij la yidhaahdo ayaa gaar u baxay aayad qur-aanun bay soo qabsadeenoo ku qalloocatay waxay leeyihiin in ilxukmu ila lilah xukumka ilaahay unbaa iska leh aayaddaa waxay usoo daliishanayaan markii asxaabtu ay dagaalameen ayaa lagu heshiiyey war kitaabka ilaahay haynagu kala xukumaan ee aan guddi saarno guddi labada dhinaca xaggan mucaawiye iyo xagga cali ka soo jeeda aan guddidaa saarna oo bal dhexdhexaadin dadka iyo suluxa u galeenoo ummadda si loo heshiisiyo dagaalka loo joojiyo guddidaa dhexe aan dirno guddidii bay ka xanaaqeen markaa waxay yidhahdeen cali ow sidaad u ogolaatay in cid dhexdhexaad ahoo waxay doonaysa soo xukumaysa iyagu cali bay la socdeen kolkaa in ilxukmu ilaa lilah xukum ilaahay baa le laakiin shaksiyaadkana xukunka u dhiibteen maxay ahayd markaa waa kii calina lahaa kelimatu xaqin yuraadu biha bail kelmadday yidhahdeen waa kelmad xaqa oo xukunka ilaahay baa leh laakiin iyagu habkay u isticmaalayaan waa bail habkay u isticmaalayaan waa khalad bay u isticmaalayaan kelmadda nimankaa iyaga ah markii ay gooni u baxeen weliba intii xulka ahayd ee dagaalka aadka u yaqaanay bay ahaayeen ee ciidanka cali bay ka tirsanaayeen iyo bariga ibnu cabaas buu u diray mudduu la doodayoo qur-aan buu kula doodaoo xadiid buu kula dooda caqli buu kula doodayoo rag tiro badan bay ahaayeen oo tobanaan kun ah ilaa afar kun oo qof ayuu mar soo qanciyey afar kun oo qof ayuu hal mar dood uu la galay ku qanciyey oo soo noqday oon cidina la hadal intii dambe markii ay qanci waayeen waxay xalaashadeen xoolihii dadka muslimiinta iyo dhiiggoodiio dad bay laayeen xoolana way qaateen sidaasuu cali kula dagaalamay waay ilaahay baa wuxu uhi wain daaifataani min almuminiina اqtataluu faaصlixuu baynahuma fain baqat ixdaahuma calى اlأkhra faqatiluu alatii tabغi xataa tafii'a ilى amri اllah ilaa ay qoladaasi soo noqonayso cadaaladda diiday in lala dagaalamo wey kuma fasiri karno dagaalada sokeeye ama jabhadaha iyo dowladaha islaamka dhex socda buqaad iyo dowladdii islaamku ay kasoo horjeedeen kuma fasiri karno waayo wax badan ayaa labada dhanba ay ku kala duwan yihin laakiin taa aynu ka hadlaynaa waa khilaafadii islaamku ay isku waafaqsanaayeen caamka ahayd oo jirta iyo buqaaddaa ka faquuqantay laakiin tan aad arkaysa in laysu daliishanayo uune intii yar kala faliidhmaada ay odhanayaan kuwanina waa buqaad kuwanina waa burcad kuwanina waa fulaan laysku wada hilaacinayo waxba taa loo daliishan kari maayo waaya waxaa intaasoo dhan laga duulayaa dadka muslimiinta ah midnimadooda iyo wadajirkooda ayaa la ilaalinaya iminkana dee mid muslimiintii sheeganaya inuu ka madax yahayba isagoo gaalo horkacaya ayuu odhanayaa wixii iga hor yimaadaaba waaba buqaadba isagii baaba akbar baaqi baaqiga u weyniba waa isaga hadduu doono oo dee maaragtay waxa uu ku soconaya aanu xaq ahaynba marka sidaa darteed ayay tahay in la yska hubsado islaamkuna waa diin lulfati waljamaaca diinta midnimada iyo ururka weyn wactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu ina hadihi ummatukum ummatan waaxida kala tagga iyo colaada iyo kala fogaanshuhuna waa qayb cadaaba walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma jaaءahum اlbayinaat waulaa'ika lahum cadaabu cadiim qofka markaa dadka muslimiinta ah dagaalka kusoo qaadaya dhiigooda xalaashanaya hadduu dee xalaashadaba waaba ku gaaloobaya xalaashiga qoloba qolada kale dhiigooda ay xalaashanayso wilaayada ama madaxtinimada dadka muslimiinta ay yeelanayaan waa waajib diiniya inaanay dadku fawdo noqonin laakiin ummadda islaamku inay yeeshaan qaa'id islaamiya oo diintooda iyo dadnimadoodaba u ilaaliya iyo dowladnimadooda saddex arrimood bay ku sugmi kartaa ta u horeyso weeyaane iyada oo dadka muslimiinta ah ay doortaan qofka ah diinta isu wada tagaan ay ku daystaan qofka ah waxaa loo tixgelinayaa inuu yahay imaamkii muslimiinta berigaa horena sida wax loo dooran jiray waxay ahayd dadka loo tirinayo aqoonta iyo diinta iyo ammaanada lasoo ururin jiray ee gobolada iyo waddanka o dhan cidda acyaanta ah ee ay maaragtay lexejeclada u haysta dal iyo diin iyo dadba ahlulxalli waalcaqd dadka waxna dadka u xidha waxna u fura ayaa lasoo ururin jiray markii abubakar la dooranayay o kuwaasaa la shiriyo la yidhi yaa inoogu mudan ee ina hogaamin karaya ee diinteena iyo dadkeena iyo dalnimadeedaba inoo ilaalinaya saasaa abubakar lagu soo saaray waa dariiqadii abubakar lagu soo saaray iyadu dhibkeeday leedaho lama aqoonin berigaa hore tan sufahada iyo maxaanku dhahdaa ciyaala suuqa loodhanayo codaya dad wax alla wixii ahlulxalli walcaqdi ahaa waxbaba kuma ridayaan codba meeshiina maba tegayaanba laakiin dad aanad waxaan u dirateen oo hadday doonaan isbiirto caddaya oo dagaalamaya oo islaynaya oo dee yaryar oo shariiriinahoo waxbaba eegeyn hebelku muxuu yaba aan eegeyn ayaa baryahan dambe codkii u wareegay caalamka gaalada waxaasi inooga yimid oo waa dad aan laxajeclo kala eegeynina isbushkaraynaya sidii la isu reebreebi laha suxulka la isugu dhufan lahaa ayaa laga duulaya laxajeclo lama eegeyn marka berigaa sidaasaa loo soo saaray abubakar dadkao dhan looma yeedhina dadkii asxaabtii xulka ahaa ee mujaahidiintii hore aqoontii iyo cilmiga iyo xufaada iyo khibradda lahaabaa lasoo ururiyey arrinta labaadna waxa weeye maamulkii hore ee wanaagsanaa ee dadku mahadiyeen hadduu isaguna mid cayimuu idhaahda hebel ayaan u dooray dadka saasuu abubakar cumar ku sameeyey arrinta saddexaad waxaa lagu tilmaamaa wadatashi sida aynu horeba usoo xusnay dad iyaguna intii hore ka kooban cumar binu khadaab markuu sii dhimanayay buuri war dadkiina intiinaa ugu mudan asxaabte raggii jannada loogu bushaareeyey iyo intuu nebigu jeclaa bal lixdiinaas isu tagoo madaxweynaha muslimiinta soo saara waaya sidii bay kusoo saareen cumaan haddii ay dhacdaba oo dadka muslimiinta ay isriixriixaan oo qof uu soo baxo ama inqilaabha ku soo baxo ama xoog dabeetana inta kale uu isku tubariso oo noqoto noqdo qof awood leh oo ummaddii sidaas u hogaamin karoo isku hagaajiyey waa la isaga dayn sidii cabdimalik ibnu marwaan oo kale iyadaa asxaabtii nebigu joogaan ayaa cabdimalik ibnu marwaan dee markii dagaalla ay dhex mareen dadka muslimiinta isagaa soo baxay oo xoog yeeshay dabeedna waa loo daayey oo waxaa la yidhi dee in inaynu isagaa maanta usareeya haddana sii dabagallo way isla waalana si ah la ysaga daaya marka mutaqalib baa la idhaahdaa ka u soo baxa marka ay dadku khilaafaad iyo fitna dhacdo kaa xooga kusoo baxa laftiisa xal buu noqdaa waa la iska daaya siyaabahaasa marat adigu laakiin taa mudan ee ugu hor ugu fiican waxa weeye dad ahlulxalli walcaqdi oo habaysan oo hagaagsan oo marka horeba lasoo xulay ciddii ay soo saaraan can ibni cumara radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau ihi man man xamala calayna silaax qofka hubka noo qaataa haddaanu muslimiinta nahay falaysa mina annaga nagama mid aha muttafaqun calayh qofku muslimiinta haddaan nay annagoo midaysan hadduu naga dhex tooso oo intuu hubka qaato dadkii u laayo oo fitno sidaa ku kiciyo naga mid maaha waaya marka naga mid maaha waa dadkii urursan muslimiinta ahaa oo qofkaasi fitno u bilaabay dhexdooda uu ka riday wey wixii markaa uu ka cabanayo inuu iskaba sabro ayaa u dhaantay inuu dadka inuu xalka ka dhigo labadeenna haruurba haddaataan taasaa uu sahlan uu nebigu gogaabinaya calayhi salaatu wasalaam waaya wacan abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal nebigu waxau ihi man kharaja can idaaca madaxweynaha muslimiinta qofka daacadiisa ka baxa ninkaa diinta ilaahay dadka ku oogaya ee shareecadii u oogaya ee jihaadkii u oogaya ee wax kufriyo ceebahoo laga arkaya aanu jirin qofka ku kaca wa faaraqa aljamaaca jamaacadii muslimiintana ka dhex baxa wa maata dabeetana sidaa ku dhinta fa maytatuhu maytatun jaahiliya dhimashadiisu waa dhimasho bilaa diina ilan dadkii muslimiintahaa u xakelayu u iib keenay waa balaayow iyo fitno qofkii khayr iyo wanaag u hayay ayuu ku kacay oo dabeetana waa sidii ay abubakar ku sameeyeen nimankii sekada diiday ay yidhaahdeen war seke ma qaadi karo nebigi ilaahay unbaa qaadi karo isna dhimay anagu wareerinina meesha bay dhahay seka ma jirte marka taasi nebigu wuxuu ku tilmaamay fa maytatuhu maytatun jaahiliya waa dhimasho jaahiliya waxaynu halkaa ka fahmnay dadka muslimiinta inay hogaamin yeeshaan iyadoo cidda hogaaminta u noqonaysaana ay tahay culimada iyo dadka caqliga iyo lagu tuhmayo khibradda oo qofku sideedaba markuu qaa'id noqonayo waa inuu leeyahay aqoon iyo ammaana iyo awood sifaat muktasaba iyo qaar khilqiya labadaba waa inuu leeyahay sifaat qiyaado oo ilaahay qofkan uu sameeyo lagu arkay iyo awood ilaahay uu siiyey iyo aqoon uu leeyahay oo weliba aqoonta diineed ay u muhiimsanta ila hadduu qofkii aanu waxba diin ka garanaynin diinta ilaahay buu dube la dhacayaa booshaaqaya oo uu duminaya fooqii islaamka oo iska dhisan buu duminaya waa la adeegsan karaa dadka muslimiinta ah mar walba ciddaa ka talinaysay walow haba ahaadeen kuwii fisqiga iyo ceebta samaynaye haddana diin diinta dad aqoon ulaba ahaan marka taasina waa midh weeye muhimada madaxweynaha muslimiintuna waxa weeyaan xifdu diin ximaayatu baydat lislaam iqaamat lxuduud taxsiin huquur jihaad lmucaali jibaayat sadaqaat taqdiir lcataa istikfaa lumanaa shaqooyinkiisu waa kuwa waxa u horeeya xifdu diin diinta islaamka inuu ilaalinayo ee aanay ahayn iga foge taa waa laynagu arkaya madaxda muslimiinta mushkiladaasa haysta maanta diinba aynagu soo qaadin masaajidka haynaga fadhido leanna waa laynagu soo bidhaansanaya shaqooyinkiisa ta u horeysaana waxa weeyaan siyaasa sharciya marka laga hadlayo waa inuu diintaba ilaaliyaba dowladnimadu iyo dadka iyo dalka diintaba loo adeegaya waayo ilaahay dadkaba diintu ku addoonsaday waa kaaf iyo kala dheeri waa kala tagsan way kala kacda iqaamat lxuduud baa shaqooyinkiisa kamida wax alla waxa xeer ciqaabeed shareecadu sheegtay xeerkii qisaasta xeerkii budhcadda xeerkii sinada xeerkii tuugada xeerkii xoolaha dhicidhooda waxaasoo dhan waa xuduuddii waa inay ogan yihiin huquur jihaadkii iyo meelaha cadow ka soo dhacayo waxa waa inu maaragta aanay u fududayn sakooyinkiiyo waa inuu soo ururinayo iyo inuu dadka u hawlgelinayo sida ay u haboon yihiin u kala haboon yihiin macnaa alrajulu lmunaasib fi lmakaani lmunaasib shaksiga munaasibka ah oo loo dooro meesha munaasibka ah qofka noocaasa qofka ku kaca dee adiguba maxaad odhan lahayd burburkii muslimku wadaa kaas waana fitno wale ayuu noqonayaa markaa waa kala duwan yihin bay leeyihiin culimada muslimiintu nimanka buqaadda iyo khawaarijtaas oo khawaarijtiibaa sii shisheeya buqaaddu waa dar ka sokeeyo weeye inkasta oo aanu gaalaysiinin cali cali ibn abi aalib birtuu ka aslay wuu la dagaalamay iyaguna aad bay u laayeen asxaabta isaguna wuu laayay oo dhowr kun oo qof buu dilay cali ka dilay ilaa kii weynaa ka uu kaga siiyo o waddada ku dhaceen midhmidha fakaday oo caalamka kala galay u mooyaane markaa waxaa lagu yihi waa nimankii magaala cali hum min alkufri faruu buuri muu odhanin waa gaalo laakiin wuxuu yihi hadda gaalnimadaa bay ka cararayeen waar taagga gaalnimaabay ka cararayeen bui maxaynu gaalo ku sheegnaa nimanku gaalnimaabay ka cararayeene oo innaga iyo iyaga waxay islahayn gaalnimo kala fakada fikirkii diiniga ahaba ku qallocsan asalkeedabana fikirku hadduu qofka ku qallocsamo faraajiintu lacag moodaya wax kugu qallocsama waxa ugu daran fikirka ayaa ugu daran qofku naftiisa iyo maalkiisaba meel aan munaasib ku ahayn ayuu dhigaya si isqancin buu wadayaa dee waa fikirkan maaragtay maro badan takfiirka la yidhaahdo casrigan caalam lislaami ee culimadu in fara badan isku dayaan inay qanciyaan waaya qaala shayku lislaam laa yakfa ana allaha fadala rijaala cala nisa waxaa nusuusta ka muuqanaya madaxweynaha muslimiintu inuu nin noqonayo oanu gabadh noqonayn waayo hawsha siyaasaddu waa hawl xabaafiir badan xananka la ismarinayo sahlanayn haddii islaan loo dhiibo iyadoo uur lay dhicin karta habeen fikirka qabsada kaasay dhakhtar u baahanaysa hawl adag wey intaasoo nin oo adag baa wadnuhu istaagaa culayska soo waajahaya iyo dagaalka uu bilaabayo iyo qancinta dadka iyo lobinka iyo siyaasadda uu gelayo marka hawl dumar ma aha garsoor iyo madaxtinimo markii la yidhi nimankii gaalada ahaa waxay u dhiibeen ninkii boqorkaa markuu dhintay inantiisii ninkii kisre la odhan jiray baa inantiisii madax ka dhigay baa nebiga lagu yihi lan yuflixa qawmun walow amraw imra'a qola liibaani maysa buuhi taladooda ruux dumara u dhiibay adiga arkayo gaaladaa ereygaa celcelinayala gabadhu ha isku dherarisa ninkii waddamadooda intee madaxay ka yihiin inteebay waddamadooda madax ka yihiin taasunbaa dib u eegaysa inta waddamada muslimiinta madaxka ama baarlamaana ay ka yihiin baa ka badan iyaguba way ogsoon yihin xaqiiqada waaya wacan umi salamata radia allahu canha qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu waxau yihi taqtulu camaaran adigu barnaamijka siyaasiga ah ee muslimiintu ay yeelanayaan nebigu uma sii xadidin mundalaqaadkiisa guud marka la eego sidan waxyaabaha kale ee qadciga ah kaa waxaa laga yeela kaa waxaa laga yeela aayaad iyo axaadiisba ay ku soo aroreen siyaasadda dadka muslimiintaha ay ku soconayaan iyo siyaabaha ay usoo saarayaan madaxweynihii muslimiinta iyo maamulkooda qaybo badan oo kamida iyagaa loo daayay waayo waa waxyaabo badan baa isla bedeli karaa waaqica lagu nool yahay iyo zamanka la nool yahay wax badan baa isbedeli karaa marka waa waxyaaba uu dadka muslimiinta nebigu u daayey si ay iyagoo qawaacidda guuda shareecadda ka duulaya wixii ay iskaga afkartaan ay ugu socdaan iyagoo khilaafaynin usuusha shareecadda marka waxay u baahan tahay had iyo jeer cidda ehelka u noqonaysa ama hawshan faragelinaysa in shareecaddu kutub badan baa laga qoray alkhalaafa alislaamiya aw siyaasa sharciya kutub badan baa laga qoray markaa inuu qofku wax ka akristo maxaa sugan oo maaragtay haabit oon la dhaqdhaqaajin karin maxaase mutaqayira maxaase salafkii ummadani ay kusoo dhaqmayeen taasuu qofku wax badan kala soo bixi karaa haddii si aanay waxbaba uga bilo uga bilownayn qofki dadkii siyaasadda ku howlanaada mushkiladda haystaa waxa weeye ma akriyayaan taariikhdii islaamka iyo siyaasaddii shareecadda iyo maraajicdii laga qoray iyo sida ay wax ku soo soconayeena la mahadiyey ma akriyayaan laakiin tii faranjigun bay akriyayaanoo taa maraykanka iyo taa white houseka iyo taa sidaas ma aho sidaasay tahay taasumaya exambleka keliya eeganaya wuxuunu noqday uun dadkan dhuglulayaasha ah meesha inagu haystee wareeriye caalamka ee madaafiicda ku wareeriyey uun bay noqdeen waxa la daliishanaya ee la eeganaya taasina dee dhibkeeday leedahay wacan umi salamata radia allahu canha qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau yihi taqtulu camaaran asxaabiga camaar binu yaasir la yidhaahdo waxaa dili doona alfi'atu albaaqiya kooxda gardaran kooxda gardaran akhiru zamaanka waa la dagaalami doonaayo waktiga dambe wakti dambe waa la dagaalami doonaa camaar oo sii noolba marka qolada gardaran baa dili doonta waaya marka camaar waxa uu ka mid ahaa qoladii la socotay cali bna abi aalib mucaawiye iyo qoladii ka soo horjeeday baa gacan saaroo dilay waataad garanayso oo fitnadu waxa ay ka soo bilaabantay dadka muslimiinta ah waktigii abubakar waa laysu ka midaysnaa markii dee laga guulaystay murtadiintii islaamka ka noolay markii cumarna waa la midaysnaa cuhmaanna waa la midaysnaa laakiin waktigii dambe ee cuhmaan radia allahu canhu ardaa uu sii dhimanayay labiyo toban sano muslimiinta ka madaxa aduu sanadihii u dambeeyey nin aada u macaan oo naxariis badan buu ahaa ayaa dad reer bani umaye ah oo xigtadiisa u badan baa cidhiidhsaday way cidhiidhsadeen waa iska fahmaysa had iyo jeer qofka madaxda ah dadka uumiga soo saara ee aada u cidhiidhsada ee lagaba yaabo in wax aan toos ahayn ku riixi karaan waxaa ka mid a dadka tolka iyo xigtada ah haddaanu qofku iska xakamaynin oo aanu odhanin war xaq baa loo baahan yahay iyo in dadka loo garsoore jooga taa xaquma laydin haddaanu odhanin aanu iska cadaadinin siday ugu maran yihiin ayay la leexleexanayaan marka berigaa dambey dad badani ku soo urureen almuhim dadkii qaar ka mida xigtadiisa ahaa ayaa dhibaatooyin iyo gafaf galay ama mu'aamarada sameeyey asxaabu cali ku jiro laguma dili gaadhay markaa waxay ku idhahdeen asxaabtii reer madiine intay cusmaan kusoo urureen waa nimankan muslimiintii reerkiina kaa agdhow adigana way kuharirayaan ummaddiina waa kuwana way isku direene aan ciqaabna oo sharciga u bandhigne soo saar ee qasrigaaga jooga qaar baa la cayimaa magacyadooda dabeedna wuxuu ihi hayo waa dilaysaan intaan horta xukumidba la isla gaadhin waa dilaysaan waar dili mayne sharcigaanu u bandhigaynaa soo saar isna sidii la isula riixriixayabaabay qolo yahuudiya wax ahaa adugu ama gaalada loo malaynayo inay ahaayeenba asxaabtii buuqaysi soo dhex raaco cumaan dilay loo badinayo inay gaalo kusoo dhuumatay oo muslim sheeganayay ahaayeen kadibna dadkii cumaan ehelkiisa ahaa iyo reer bani umaya iyo mucaawiya iyo reer shaam muslimka kala badh galbeedkaa ku noolaa ayaa cali oo meesha joogay iyo waxay ku idhaahdeen war hala soo qabso nimankii cumaan dilay dee balaan hubinoon baadhno ciday ahaayeen dee lama cayimi karo hebel iyo hebel lama odhan karee oo islaantiisii oo ag taagnayd naailo la odhan jiro ayaadaan cayimi karaynin dee aan hubino intiibaa la doortay cali iyadoo khilaafkaas taagan baa cali la doortay muslimiintii xijaaj iyo bariga ayaa doortay muslimiintii kale xagga galbeedkuna waa kuwii mucaawiye lasoo saftay intoodii badnayd sidaasaa fitnadaas ku oogantay oo dadka muslimiinta ah ay ku dhex marto kumayaal qof ku dhinteen oo asxaabta aha waa waxaa la qadaran waaya asxaabtuna markaa saddex qaybood bay u qaybsameen qolo yidhi cali waa saxa oo dee khaliifkii muslimiinta ah oo daliilo soo qaadanayay kan camaar uu ka mid yahay mar haddii camaar la yidhi firqadii baaqiyada ahayd baa dilaysa camaarna uu la socdo cali isagiiyo caligun wada socda iyo dhinacan cidda ka soo jeeda cali baa gar leh qolyaha kalena waxay idhaahdeen mee ninkaa cadaalada doonaya ee cumaan ciddii dishay in la qisaaso doonayo oo mucaawiya baa gar leh qolo saddexaadna way ka dhex bixeen asxaabta mabay gelinba dagaalada marka macrikadii sifiin iyo waqcatuljamal maalin qura shan kun oo asxaabi dhinteen shan kun oo asxaabta u badnaa oo maaragtay fitnadaa daraaddeed waaya madhabu ahli sunna waljamaaca ahlu sunna waljamaaca waxay u arkayaan in inay wada caadiliin ahayn asxaabtu ahlu sunna mutafiquuna calaa cadaalati alqowm asxaabta nebiga inaan la odhan karaynin qaarna waa faasiqiine haba dagaalameene laakiin la odhanayo horta mar hadduu ilaahay taskiyeeyo u hambaleeyo yihi waa raalli baa ilaahay baa raalli ka noqday ila xaggana kuwii jannada loogu bushaareeyey bay qaar ka soo jeedeen xaggana kuwii jannada loogu bushaareeyey bay qaar ka soo jeedeen qaar janno loo bushaareeyeyba markayna horta wada caadili yihiin taa way isla waafaqsan yihin laakiin dhinaceebaa khata iyo sawaab taasay saddex madhab isugu khilaafaan qaarkood waxa ay leeyihiin sida de xadiidkan iyo axaadiista lamid ay tilmaamayaan cali baa musiib ahaa oo sawaabka ku taagnaa qolyaha kalena ta'wiil bay haysteen oo iyaga laftoodu way isqancinayeen ee baatilumay badheedhayn qowlka labaad wuxuu leeyahay mee wada sawaab bay ahaay qowlka saddexaad wuxuu leeyahay kollay qolunbaa sawaab ahayde ma cayimi karno laba iska hor jeeda midina khaa buu ku sugan yahay midina sawa mase cayimi karno oo dhinacan u ahaa iyo dhinacan u ahaa ma odhan karno qowlka aada moodo inuu ugu nabadgelyo badan yahay waa qowlka uu doortay cumar ibn cabdilcasiis iyo rag lamid a mar la weydiiyo le keebaa gadarraa asxaabtii islaayey ar keebaa gadarraa baa l cumar madaxweynihii muslimiintu ahaa sanadii boqolaad hijirada meelaha wuxuu ihi markaa qowl kooban buu ku jawaabayo dhiiggaasi gacantayda ilaahay kuma wasakaynin oo carabkaygana ku wasakayn maayo bu meeshaa waxa ka dhacay gacantaydu way ka nabad gashay carabkayguna wuu ka nabadgelaya wamaa jaraa bayna saxaabi naskutu wixii asxaabta dhex maray in la isku sii hawlo firaqay dadka had iyo jeer ku leexleexdee firqadaha anbaday ayaa qaarna u kala tiriyaan dadkii muslimiinta ahaa qaarkood sida dee mucaawiye oo islaamkaba ka saaran sida shiicada iyo rag lamida qaarkoodna cali bay dhanka kale markaas sida fiicane waa saas wey in la iskaga aamuso la idhaahdo way ijtihaadayeenoo way dadaalayeenoo waxa la qadaray unbaa ka dhex dhacaye dhammaantood asxaabtii nebiga ahaan ridwaan ullahi calayh laakiin khat linxiraaf halka khadkii toosnaa uu ka soo bayday waxay ahayd dadkaa qaraabada cusmaan ahaa ee soo cidhiidhiyey ee soo cidhiidhiyey ee isaguna markii ay farabateen iska caabintoodii uu kari waayey khalinxiraaf qabyaaladaasuu ka soo bilaabay qabyaaladan aynu jeeb ku sidano sooma adag shaarka injirta le khatartaynu gashana cuncunkiisu maalintaasu soo bilaabay dabeetana hawshiisii markii halkaa dagaalkaa kadibna waxaa dilaacay firqadaha u waaweyn dadkii sida maaragtay laha cali baan uhiilinaynaa ayaa qolana shiico noqotay qolana khawaarij noqotay waxa ka soo yeedhayna dee uu yahay waxa muslim oo dhan kala jabiye wareeriyey shiicada iyo khawaarij labaduba xagga cali bay ka soo jeedeen marka nimanka khawaarijtu cali bay leeyihiin way way sii dheereeyeen oo xagga horey mareenoo cali bay leeyihin waad khaldantay ee nimanka waynu qabqabanba lahayn oo inagoo nafta u keenay ayaad heshiiskan qaadatay mucaawiye gooxdiisa kow baynu kaga siin lahay waa malaayiin qof waxay leeyihiin waynu qaban lahayn maxaad uga joojisay kuwa shiicaduna waxay leeyihiin cali iyo aalu beytkii ayaa la isugu tegay oo gowl laga dhigay nimankaa loo hiiliye bi waaye in cali la dilay markaasa halkaa adiga arkaya dhiiggaa maalinta ay sharaqsanayaan ee la isku dhufanayo makiinadaha cali baa la xusuusanaya iyo dilkii xuseen iyo halkaasa waa uma diinteedii laga dhigay hebel baa la dilay miyaydaan qiiroonayn oo meesha aydaan ka kacayn gaalka xaggiisa ukici maayan shiicadu adiga arkayo marka iminka ciraaq dee waa wax muraayad ku noqon kara waxaa imaanay xaaladooda xaggaa muslimka iyo waxaasay ukacayaan oo kuwaasay la dagaalamayaan laakiin nimanka muxtaliinta ah ee dee dhulkii muslimka qabsaday ama xaggooda iyo ukici maayaan waa way kailka qabooyin xaggaas muslimiintii kale dee muctadiliinta ahna markii dambe adigu laysu yimid oo caamuljamaaca ayaa yimid oo xasan baa uga tanaasulay mucaawiye oo muslimkii saasuu ku midooday laakiin khadku halkaasuu kasoo bilaabay bilahi tawfiiq allah subxana wa tacala alam